waxay noqotay in ragna jiigsii ku raacay oo qalad ahayd inaan lagu tartamin heshiiskii maalintaa bilaabmay guyo kale laisku hayo goobjoog kama anaan ahayn waxaan ugu heshiiyey waxaan ugu heshiinin guddoomiyuhuna wuxuu leeyahy heshiis baan u marnay madaxweynena wuxuu leeyahy heshiis baan inaan jirin taasi buuqeedu dhashay weeye shirweynihii ka dambeeyey waynu ogeyna maalintii dhibatada qabtay shirweyne qaran shirweyne xisbi ma ahayn tadakul maaha aan dhexgelayo arrimo aan xisbi gaar u leeyahay waa xisbi qaran waa xisbilxaakimkii sawirka ka soo baxa wuxuu noqonayaa ka lagu qaadanayo berisi doorashooyin baa lasleeyey inay dhacaan dalka inay ka dhacaan doorashooyin cidda doorashooyinkaa martida looga yahay waa cidda maanta kulmiye ka ah arrimaha ka taagan kulmiyada sababtoo ah madaxweynehu hadduu diiday in galkula tartamo xisbiga dhexdiisii oo guddoomiyahu oo yidhi waan kula tartamaya waxaynu ognahay ka dhacay berrita ma ka filaynaa inay dhacdo doorasho wuu og yahay uu ka fikeri kara la heli karo axmed maxamed waxaan ku aqaanaa fulinimo tartanka markay tahay berguaan saantayib wuxu yihi haddaan keli haddii laysta ka sharaxay laysta ka doo laysta ka sharaxayo isarixi maayo waa lagu mastaail hojoog waa aad baa noo caashirsan bergi aad baa loo caashirsanaa berigii ku xigtay aniga iyo qolo jibaysano halka ka tagtay ayaa tagnoo qolyihii yidhi waa ninka ma hubinaa afduuwe maxamed xaasin iyo ibrahim kenya baa ka mid ahaa allah yarxamu waa xusuustaa adashiin allah yarxamu isagii mujaahidiinta kaleba wuxuu yidhi xasan uma jeedna inaan kursiga doonayno nacayb gaarina uma qabno laakiin xuma aanu filayno inuu ururka ku hogaaminayo tiiraanyo ayaanu diidanay iminkana caynkaasi ahdan baanu yeelayna haddaanu egeyseen waxaan se ilaah baan kugu dhaariyey oo ilaah baan kugu dhaariyey arrintaa markaad aragto hadday kuu muuqato ha qarinin saddex iyo toban cisho dabadood waxaan ahaa mucaaradka ugu weyn tiiraanyo marka horena wuxuu ahaa malag yani nin aan ku daydo oo tusaale ah oo misaali ah ayuu ahaa saddex cisho dabadeedna waxaan ogaada inaanu kii aan filayay ahayn ilaa maanta ilaa maalinta axmed wuxuu ku dhaqmaya waxay ahayd haddaan lay caashiqin berger baan iska tegaya buohan jir imika waan ku dagaalmamaya maraysaa wan marayn marka iyada waxa weeye ma ka filaynaa idinkaa ban idin weydiiyey ninka xisbigiisa gudihiisii dimuqraadiyad ku sixi waay ku dhaqi waayo qalna ku dhaqi maayo ma ku dhaqan karaa u malayn maa inu ku dhaqay aan isaga jawaabay marka taasi waa taa waxaan maqlaynay waan waan iyo dhexdhexaadinay guurtidu waddo in la dhexdhexaadiyo in la heshiiyo dadku hadday isqorto inuu heshiiyo waa daw in la dhexdhexaadiyaana waa daw laakiin waxaan u malaynayaa markaynu dhaqankeennii eegno dimuqraadiyad la-aanteenu ku dhaqanno eegno hay-adaha aan shaqada ku ahay aan sharciga ahayn ee haddana doono inay go-aan sharciga gaaraan markaynu eegno waxyaaba la hadal haya waxaa ka mid ah in lagu dhexdhexaadiyo labada oday in odaygana loo kordhiyo loo saneeyo madax gud mar guddoomiyaha loo saneeyo inaan todobana la tartamin horta markii hore hadduu dabalay jiri markii horeba lagu kala baxay kadambe sidee loo aaminayay waa iga su-aalay waxaa kaloo meesha taalla hala heshiiyo minu baanu ka digaynaa lagu heshiiyo yal wixii kale waa diyaar waa odalla waxba kama qabno waxaanu ka digaynaa in lagu heshiiyo muddo la kordhiyo in badanna waan ka hadlay anugu waayo hay-adan iyadu sharci ahayn oo guudguudsi ah sharci maaha muddadoodu way dhammaatay oo dhammaatay oo dhamaatay oo dhamaatay gaadhay in dhaxalila dumarkii galaan aynu goobjoog ahayn maantana waanu kordhinaynaa horena waan uga hadlay saaxiibka kale baan waxaa leeyahay ha ku talagelin adi adi adeerkii xajacabdi inaa maantana intaa kordhisaan la idinka yeelo ha ku talagelina taa wax alla wixii kale waa waa soo dhaweynayna kow nabadda dawladdaay nabadii idinka ayaa burburinaya ee ka hara oo daaya nudadaayda dad dambilahn xidho dad guryaha loogu daaso kaali doono tuka ayaan ku dari lahaa taadaan intaa ku dhaafo waxaan maqlaayay islaxisaab kala xidhiidha qolda diiwaangelinta oo rag badan oo saaxiibana ay ku jiraan muddadoodii way dhamaatay markii hore sanad bay ahaan jirtay markaasay shaqada qabtay ma wayna ogiy markii dambena waktigii wuu ka dhamaaday waxaanu ansixinayaa be horta iyagu ma ansaxsan yihin waa su-aal waa su-aale iyagu horta ma ansaxsan yihin oo ansax ma yihin oo baarlamaanka mada keenay baarlamaanka utiida mar haddaan iyagii ansaxinti ansixinaya waa su-aal tasaa noqonaysaa hal buu ii nirig xalaala ma dhashaysa maad odhan jirta waxaanu leenahay dalkani saasi wuxuu ka joogaa sharci daro la jidaysto aakhirka sharci darada waa laysku dilaa dhibaataa ka dhacda waa wixii maxamed siyaad barre oo waxaynu ka dagaalanay may ahayn waddanku inuu yaraado iyo nin isaaqa madaxweyne ka noqda mida may ahayn inay cadaalad lagu dhaqamay dalka aniga waxay damqa iyo guriga loo dahay way gurigaa laigu soo dhici jiray markii maxamed siyaad barre gurigaa laigu soo dhici jiray oo soo dhexdayga qaban jiray way idamqaysaa markaa maqlo guri baa loo dhacay inanka maanta loo dhacay isagoo sagaasinaya ee arkay aabihii waxba dadciyo gurigiisa oo dhiiga ku daadinayo muxuu sameynaya bris muxuu sameynaya bris qorii dabadii baa la dhacay waa sagaasir ciidan aftuuba baa u dhacay hor waxaan ciidanka kaga aftuuban in xukumayaan muxuu ahaa raggaan uga baxayaaye waxaan ku soo koobayaa waa arrin maadeerayaalo waa walaalayaalo waxaan idhaqayaa waa xeer waa sharciga aynu dhiganno waa intaynu dhiganno inu isu xukuno waa ballankaynu dhiganno oo fidno madaxweynuhu markii uu kambeynka ku jiray idinkaa iga warranoo warfaafintii oo rekoord gareeya ama faylashiina idin ku jirtaa inta gool iyo sharcigaa wax ka qabanaya khiyaano uu kaga camin jira maxkamadaad leedahay baan tegaya maxkamadda soo maanta yaale kanimaduu baabu bu yidhi anigu warmafacun fadhiya marka waxa wey abiga kala baxsatay almadaxyaal xeerka isku dhaqan maxkamadu maxkamadu waa tuma maxkamadu waa kii riyaale uu riyaala lahaa waa maanta yaale talow waxaynu ogniy maxkamaddu inay sheegtay saddexda maxkamadood ee isku xiga degmada gobolka iyo abiilkuba saddexduba inay sheegeen in dawladdu farageliso waanay caddaatay waxaan maqlaynay qaybtay looyarada waxaanu ognahay hubaal iyo hadfar ay ku dambeeyeen wax wal waxbay qabta ma jirto cadaaladda iyo xeerka nisu ragnaa makaasaa umalan baa inay nafaqayso arwaayaal haynaga burburinina waartiqa baynu ku yimadnay waa reg dhiiggii bay ku fadhidaa dhiig dambe mar dambe haysu kenya in ilaahay ka yaabo ilmaa kaa ku daaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu